gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa magaalada abuudubay ee wadanka imaaraadka carabta kula kulmay dhigiisa baarlamaanka dowlada imaaraadka carabta kulanka ayaa diradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dowladood gaar ahaan labada baarlamaan iskaashiga wada shaqeynta labada dhinac iyo sidii kor loogu qaadi lahaa gudoomiye sheekh aadan amadoobe ayaa dhigiisa kaga mahadceliyay casuumaada rasmiga uu sameeyey iyo qaabilaada kulanka ee ka dhacay xarunta baarlamaanka dowlada imaaraadka carabta wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka waxaa qeyb ka ahaa guddiga saaxiibtinimada baarlamaanka soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo sidoo kale xubnaha baarlamaanka soomaaliya ku matala baarlamaanka jaamacadda carabta